way ku banaan tahay tawaaturka waxaanay ugu banaanayn waa ti aynu soo aragno cadad badan weeyo cadadkaasi suurtagal aanay ahayn dadkani been inay ku heshiyeen ama calaa sabiili itifaaq ay ugaba dhacdo ama dee warka eeg kani sheegay kani sheegay kani sheegay dad kala duwan oo badani ay sheegeen dee waxaan n calaa sabiil itifaaq waxaan jirin sanad uma dhici karta waa wax dee yaqiin oo kale laakiin ruuxii iyo labadii iyo ila waa ku banaanya malihin been bay samaysanayaan laakiin nisyaan inuu ka dhaco ama khada oy khada wax ku wariyaan taas way ka dhacaysaa ruuxu wixii uu xifdisnaa inaanu si aanu xifdiyin bal xadiiskii waa xifdiyey imise waxbaan xafidaynaa hadhow markaad tiraa sheeg kolkol aanu laftigiisii soo xaadirsanayni si kaleba dhici karta inaad uba sheegto taasaa meeshii jirto marka arrinta waxa weeye innaga shuruuddii way noo dhamaatay taas baana waajibkeenu tahay wax baadina inaan ogaano laynaguma kelifin ma ogaan karno waxaa jira ee waaqicee baadinkaa kol haddii shuruuddii ay noo dhamaatay waan ku camal falaynaaye laakiin waxaa suurtagala in ruuxan ilow ka dhacay khada ka dhacay waa suurtagal saa daraaddeed waaqici ma ayni waxa weeye nafsul amarkii busan ku yaho si mutawaatirka aan u yaqiininaynay baa taasi ay jirtaa ma aha oo waa sababta dee ay rusbada axaadiisa maraatibta loogu kala yeelayay maraatibtan ama akhbaarta ay u yeelanayso bal taasi iyadu waa mid ta labaadna eg walmuraadu biqowlihi waxa uu hadalkooda loogaba jeeda ay odhanayaan hada xadiisun gayru saxiixna xadiidkani saxiix maaha ee annahu lam taxaqaqa tataxaqaq may sugnaanin fiihi xadiidkan dhexdiisa shuruudu sixati sixada shuruudeedii alkhamsatu ee shanta ahayd assaabiqatu ee noo soo horumartay ee horeysay kulluhaa dhammaanteed aw bacduhaa amase barhkeed oo marka la leeyahay xadiidkani saxiix maahana ujeeddadu waxa ay tahay shuruuddii xadiidka uu saxiix ku noqonayay lagama hayo xadiidkan ama dhammaanteedba waa laga wada waaye ama barhkood baa maqan xataa mid keliyana ha noqotee taas baa macnuu yahay ee maaha laa annahu kadibu fii nafsi اlamri waxani waa been fii nafsi اlamr taas maaha sababtuna waa lijawaasi isaabati man shaksi isaabadii inuu dee sii toosnayd waafaqo banaanida ay bannaan tahay huwa isagu kasiirul khada'i gefana oo misaal ahaan ka soo qaad xadiidkii waan aragnay waxaan aragnay nin aan xifdi lahayn hagaagsan khada'iisa iyo wahamkiisu badan yaho sanadkii ku jira xadiiskii waan geesman isaga riixno waan daciifinay xadiiskii markaa maxaan idhi xadiidkani saxiix maaha marka macnu waa maxay ee shuruuddii bal masalan halkii dabdigoo kale ayaa inaga maqan ama nin aan ku ognay inaanu diintiisa ku dhowrsoonaynba cadaala la-aan baa meeshii ku jira shardigaasaa inaga maqanoo sidii baynu xadiidkii aynu isaga riixno aynu waa saxiix saxiix maaha laakiin macnuu maaha xadiidkan aan leenahay waa daciif fil waaqic ayuu been yahay ma aha waayo dee ninkii xifdi xumo lagu yaqaanay haddii si xadiidkiisii taa loo daciifiyey weligii ninka xifdiga xumi maaha inuu weligii waxiloobu wax qaso uun waxaa dhici karta inuu sidii uu u dabdiyey xadiidkii usoo xafiday oo xadiidkii oonu ina maanta xadiidkan khada iyo waham ka dhicin laakiin inagii ninkii kol haddaan taa ku naqaana aamin kama nihin waxaa dhici karta inay khadaba tahay xadiidkii sidiisii uma qabanayo qalad badan baan ku naqaanaa siaasaan isaga daynaynaye inaanu kuba qaldamin khada ka dhicin sidiisii xafidaa suurtagala ninkii xataa been lagu yaqaanay dee weligii waxaan uu sheegaya inuu been ku sheegayo maaha shardigu haddaan been ku aragnay aan kaga dheeraanaynaaye laakiin maxaa banaan inuu runba yahay nkan uu ku run sheegayo inna si uu u maqlay un ay tahay wuxuu ku daray iyo been uu sheegayo aanu jirin marka macnuhu marka laleeya waa daciif shuruuddii baan laga helin weeye maaha macnuhu waaqaca iyo nafsul amarku daciif ku yahay haddii dee waaqaca la eegayo eeg axaadiisa rasuulku qaybahan maba yeelateen ma yeelateen xadiis saxiixa iyo mid xasana iyo mid daciifa kalaamka rasuulku waa mid keliya mid keliya mana jirto dee kalaamkiisu inuu rusbooyin leeyahay in markuu si ku hadlana uu heer sare gaadayo marna uu dhexdhexaad yahay ma aha laba un baanu haysan lahay ama wax run ah ama wax beena bes wax kale maynaan wax udhexeeyaa may jirta in rasuulka ilahay kalaamkii waa mid ee macnuhu waxa weya waa say inaga inagu soo gaadheen wey say inagu soo gaadha haddii waaqacayo nafsul amarka la eegayo iyo sida jirta dee rasuulka xadiiskiisu xasan iyo saxiix ma kala laha kalaamkiisu waa mid waa kaa sugan uun haddii wixii kale aan soo raacayna waa wax qaladoon jirin uun ayuunbay noqon lahay laakiin taa laynaguma kelifino dee ma ogaan karna waaqiciye innaga dadkan inoo soo gaadhsiiyey unbay xaaladoodu kolba iyo heerka ay tahay iyo shuruuddaas iyo shuruuddaas heerkay gaadhsantahay ama sida loo waayo ayuunbay arrintan tahay marka marka laleeyahy waa daciif macnuu shuruuddii baan laga helin weeye ee maaha waaqicuu daciif ku yahay oo nafsul amarka waa hadal liitay oo rasuulka ilaahay ku hadlay maaha ama hadal aan jee dee markaa taas maaha hadalku labun buu ahaan laaba marka bal taas bay ka dhigan tahay waa saxiix shuruuddii baa laga helay xasan mar duruqdii inagu soo gaadhayaa shuruuddii intay waxyar dhidmaysa inoo dambaysa ade ama heerkii la doonayay gaadhsiisnayn daciif shuruuddii baa wax laga waayay intaasun baa macnuu iyo ujeeddadu ay tahay hal yujsamu miyaa la goynayaa fii isnaadin isnaad miyaa loo goynayaa loo jasminayaa annahu isnaadkani asaxu lasaniidi asaaniidka ugu sixa badan inuu yahay mutlaqan si guud oo aan isnaadkii la qaydin ee guud ahaan la tacmiiminayo la leeyahy asaaniidoo dhan kaasaa ugu sixasan waa istifhaam dee jawaabteeda ay noo soo socoto oo maxay tahay bal asaaniiddii dee waa taa aan soo aragnay wuxuu yahay tacriifkiisii tacriifaadkii aweligaa baan kusoo aragnay iminkana tadbiiq waa tan sanad aan aragnay oo bukhaari iyo ilaa rasuulka ilaahay intii u dhaxaysay ayaa sanadba ah ama xadiidka isnaadkiisa haddaba asaaniiddaasi de waa mid in asaaniiddii saxiixa ama sanad saxiixa haddii la idhaha waa sanad itisaal iyo cadaaladdii ruwaad iyo dabdigiiba aan wada haysano de haddii bal matalan aanu saxiixhayna shuruuddaa saddexda ayaa wax ay ka maqayn bal horta markaynu sanadka eegno cilada sanadkooda haddaba asaaniiddaas iminka way dhici dadku iskuma sino iyagoo xifdi fiican wadale ayay haddana xifdigii ku kala sarreeyaan cadaale iyagoo wadale ayay cadaaladii ku kala sarraynayaan taas iyadoo sanadkani mutasiliyeyba haddana itisaalkii uu kala heer sarraynaya kala adkaanaya markaa miyay suurto gelaysaa buu leeyahay sifanta si u dhigtay sanad asaaniidda ka mida inaan idhaahno asaaniidda jirto oo dhan mutlaqan waa ta u wado asaaniidda jirto oo dhan sanadkaas baa ugu heer sarreeya taasi mayay suurtagaltay mutlaqan wuxuu leeyahay wuxuu ku saarayaa isagoo qayd loo qaydo oo la yidhaaho bal matalan iyadoon idhaahno abi hureyre asaaniidda wax lagaga wariyo axaadiistiisa lagu wariyo sanadkaasa ugu saxiixsan waan qaydnay ama aan idhaahno reer madiine oo kale asaaniidda ay leeyihin sanadkaasa ugu heer sarreeya iyadna waa wax kooban oo la yar baadhi karo oo la xasrin karo waan qaydnay bal markaa taa markaa aanay ahayn ee ay tahay asaaniidda jirto oo dhan sanadkaasa ugu heer sarreeya taas suurtagal meeti tiibu ka jawaabayaa markaa wuxuuhi almukhtaaru qowlka la doortay waxa weeye annahu laa yujsamu inaan la jasminahayn fii isnaadin isnaad aan la jasminahayn annahu isnaadkaasi asaxu asaaniidi asaaniid oo dhanka ugu sixa badan ee ugu heer sarreeye inuu yahay mutlaqan waa si iyadoo la idlaaqayo oon la qaydahayn sababtuna waxa weeye oo ay tahay inaan loo jasmin oo layska daayo taasoo aan ka joogsano oon sanad asaaniida ka mida la odhan isaga asaxu lasaaniida lianna tafaawuta maraatibi sixati sixadu maraatibta ay leedahay kala sarraynta iyo tafaawudka ay kala tagsan tahay mabniyun wuxuu ku binaysan yahay oo taasi uu ka ratibmaya calaa tamakuni lisnaadi isnaadkani makansigiisa uu makansaday hagaag ugu fadhiistay adigu u makansaday min shuruudi sixati sixada shuruuddeedii uu makansaday ayay taasi ka dheelanaysaa wayanduru waxaa naadir ah oo aadna u yar taxaququ acla darajaati darajaadkii ugu sarraysay sugnaasho ay sugnaato fii jamiici shuruudi sixati sixadu shuruuddii ay lahayd dhammaanteedba darajaadtaxaququ acla darajaati darajaadka ugu sarraysa sugnaasho ay sugnaato fii jamiici shuruudi sixati macnaa waxa weya ahaydna dee waa shuruuddan sixada dhammaanteedba inay dee darajaadka ugu sarraysa ay sugnaato sanad asaaniidda ka mida ay u sugnaato oo lagaba helaa taasi way adag tahay marka fal awlaad sida mudani waxa weeye al-imsaaku in laga afhaysto oo laga joogsado can ilxukmi xukum la xukumo liisnaadin isnaad asaaniidda ka mida loo xukumo biannahu asaxu lasaaniidi mutlaqan asaaniid oo dhanka ugu sixa badan inuu yahay waa taa culimada ay ku cileeyeen taas baa fiican oo toosan oo maxaa tacliilkani yahay bal asaaniiddu dee waa kumayaal iyo kumayaal wax yar maaha oo asaaniidda axaadiista lagu warinaya ruwaadda imaka jirtaa dee kumayaal iyo kumayaal weeye haddaba markaan nidhaahno isnaadkani isaga asaaniid oo dhan ba ugu asaxsan macnihiisu muxuu noqonayaa markan asaaniid oo dhan iyo ruwaad oo dhan isu wada keeno sanadkan gaarka ah ayaa marka la eego xagga itisaalku maraatibtii uu lahaana heerka uu wada sarreyseen sanadna la wadaagsan ka gaadhsiisan marka ruwaaddii isu wada eegno ruwaadda sanadkan baa cadaaladii ruwaadda u sugnaatay heerkii ugu sarreeyey intay ka wada gaadheen baa cid kula simani taasna aanay jirin ay kaga wada sarreeyaan dadkii kale markay dabdi noqoto iyo xifdi iyo wada noqoto ruwaaddii oo kumayaal iyo kumayaal ah ruwaadda sanadkan ku sugan ayaa xagga isqaanka iyo xifdiga ruwaad oo dhanba ugu wada sarreeya oo kaga wada mudan shaksina maaha sanadkii oo dhan baa la eegayaa bal markaa taas baa macnuu noqonaya dee taasna aada bay u adagtay intaas lata xaqiijiyo ama taas saa lagu gaadhaa way adagtay markaa waxaa roon inaan la odrhan sanadkan baa inkastaba dee sanadkani kuwii asaaniid ugu mudnaa ha ahaadee asaaniid oo dhan ba ugu asixo badan aan la odhan waayo waxaa adag naadir ah inay sugnaato shuruuddii sixadu heerkii ugu sarreeyey sanad mucayana uun laga wada helo isagoo asaaniidda kale oo dhan kaga wada sarreeya taas way adagtay markaa in la yidhaaho la dhex gala halkaa ma aha la yidhaaho sanadkaasi asaaniid oo dhan ugu asaxsan ama iyada haddii la qaydo oo la yidhaaho saxaabi keliya bal asaaniiddii laga warinaya cala aqal haba badnaadeenoo saxaabigu muktir hadduu yahay waa wax dee la koobi karo la xasrin karo inta la wada muwaasaneeyo la isbaaldhigo oo aan isu muqaaranaynon isa soo wada baaldhigno sanadkaa markaasa ugu ansaxsan la yidhaha asaaniidda abi hureyre ama asaaniidda ibni cumar taasi way sahlan tahay oo waa wax dee la xasrin karo haddii la yidhaaho bal reer maka ama reer madiina ama reer basre oo kale raggan iyaga kaba dhashay beledkaas ee axaadiista wariya asaaniidoodii markaynu iswada baaldhigno sanadkaas ba asaaniidda reer madiina ugu sarreeya ama reer makana waa waxnu xasrin karno laakiin haddii la yidhaho si mudlaqa sanadkaasi asaaniidda jirtoo dhan buu ugu asaxsan yahay way adag tahay waa sucuubo adag bay leedahay saa daraaddeed in layska daayo ayaa run taasi horta waa mid laakiin maxaa jiraan wamaca daalika iyadoy taasi jirto oo sucuubadaasi ay jirto oy habboontahy inaan sanad asaaniidda ka mida cala aliطlaaq loo xukumin inuu asaxul asaaniid yahay faqad nuqila waxaa laga soo naqliyey can bacdi ala'immati imaamiyada barhkood alqowlu qowl lagu qowlo fii asaxi asaaniid tanay dhex galeen aqwaashoodna meel keliya may wada noqon nin kasta waa masaa-ishani waa ijtihaadi oo kii la raajax noqotay buu sheegay markaasaa idiraabiyeen iyo iskhilaaf halkan oo waxay ku qowleen asax alasaniid bay dhex galeen oo barhkood ay kuba qowleen waaahiru sida daahirkiina waxa weeye ana kula imaamin imaam kasta rajaxa wuxuu raajax yeelay maa qawiya cinda wixii agtiisa ku xoog batay markaa muxuu inoo sheegayaa saasaa haboonayde haddana arrinku sidaa kumuu foogsan a'imadii waaweyneyd ayaa dee waxa weeyaan arrintan ama asaaniidda qaarkood bay kala safadileen midba kii isaga agtiisa ku raajaxa ahaayo u arkay inuu raajaxay ayuu kuma xukumay taasna maxay noo keensaa wixii uu raajax noqdeen masaa-ishan tasxiixa axaadiista waa masale muhim ah tasxiixa axaadiista iyo tadciifkoodu waa masaa'il ijtihaadiya maaha masaa'il qadciya oon laysku khilaafi karin sida masaa-ishan dee fuqahaduba ay masaa-isha furuucda ee adilada lagala soo baxaye fiqigahayd ay ijtihaadkoodu dee wixii nasariixi uu kuba yimi ee dee qad dalaaladiisna ay qadci tahay marka horena subuudkiisu qadciga ah un mooyaane wax kale ixtimaali karin mooye umuuraha kale ijtihaaduu geli karo xataa naskii haba jiro saabitka aayadii qur-aan koo jirta ayay dalaaladeedu iskuba khilaafaya markay dalaaladu ay damiyo tahay oo kale o saabita ayaa dalaaladiisi markay dee macno labaad ixtimaali kartaa laysku khilaafaya waa ijtihaad ayaa xaggan tasxiixa axaadiisuna uu yahay masale ijtihaadiyo xadiis baa imaam markuu ijtihaadkiisa eego ayuu arkayaa xadiidka saxiixa inuu yahay imaam kale iyagoo hadda shuruudii saxiixaan iskuba khilaafsanayn ayaa wuxuu arkayaa mee shuruudda halkan inaanay buuxin ama heerkeedii laba gaadhin raawinta ninkan agtiisa siqada ku ah ayaa ka kala daciifinaya agtiisa daciif ku ah xadiidkiibuu daciifinaya waa laba imaamoode na tasxiixiyeen mataas sababtuna masaa'il tasxiix alaxaadiid iyo tadciifkeedu iyadna waa masaa'il ijtihaadi ah oo dee dadka mujtahidiinta cilmigan ku iyaguna aragtidooda ay isku khilaafi karaan umuuro badanna ay taa keenayso taasna ay ka haylo axaadiisa kaba mida xagga darajaadkeeda aanay culimada ama xukumkeeda ama ruwaad kaba mida aanay dee isla meel dhigin oo dee ijtihaadkooda iskuba khilaafay marka maxaa tana dhacday asaxal asaniid bay ka hadleen aqwaal kala duwan oo intan inoo soo dhigtaiyo in kaleba way jiraan oo intan labalaabkeed kaba badan baa jirta waxaanay markaa noqonaysaa ama labalaabkeed oo kala gaadhaysa waxay noqonaysaa un dee mid kastaaba kii uu isagu khaasatan uu aada u hubsaday ama beledkiisa ha noqdo ama dee mid uu aada qood badan uu lahaaba ha noqdo is arkay oo u arkay sifaadkii in heerkii ugu sareeyey ay kala gaadhay buu raajix noqday dee imaam kalena sanad kale ayuu arkay inuu may kan ka awleysanyo kiibuu xukumay bal aqwaashoodii markaa maxaa ka mid a fa min tilka alaqwaali ana asaxa asaniida kuwa ugu sixo badan inuu yahay azuhriyu can saalimin can abiih rawiya dalika can isxaaq ibn rahwey wa axmed isxaaq ibn rahwey axmed baa lagaba wariyey de raggana kolley ay magacaabayaanna waa rag yarkiisaooda gaadhay tan yar ay culimmadu leeyihin way habboontay in layska daayo waa in laydhaa kanba asaaniidoo la ka sarreeya kani waa sanad saxiix heerkii ugu sarreeye gaadhay iyada hadal kama taagna ee arrintu waxa weeyaan waa asaaniid oo dhan in laydhaa isaga ka raajaxsan taasun weeye markaa zuhri isxaaq ibn rahwey axmed iyo maxay yidhaaheen asaxu lasaniidi azuhriyu can saalimin waa saalim ibnu cabdillaahi ibni cumar can abihi aabihi cabdillaahi ibni cumar weeye taas we ba ibnu siriina can cabiidata can caliyin ruwiya dalika can ibni lmadiniyi walfallaas tanna cali bni lmadini iyo nin kaloo dabaqadiisaayo camr bnu cali alfallaas la yidhaaho iyaguna sheekhyada lixdiiba ay la wada kulmeen ama kutubta lixda ale ay wax ka wada wariyeen oo isna xaafid ahaa ayaa maxay yidhaaheen asaxu asaniid iyagana ijtihaadkoodii asaniidka waa ugu saxiixsan waa ibnu siriin can cabiidata cabiidaduna waa dee caynta waa si fiican buu yeelo waa inoo xarakeeya si aan dadku waayo had iyo goor cubayda inagu badanba oo cabiida ismigan waa asmaa kooban markay noqoto ismigu inuu mukabar noqdu san yahay bal dee saxiixa waxa ku suganba waa dad yar oo tirsan ayuu noqonaya ama cubayda iyo abi cubayda way badan tahay xarakadu waa tanoo cabidatu bnu camrin isalmaani baa la idhaaho waa taabici weyn oo waaba ninka asxaabtii cali ahaadeed can caliyin cali bn abi aalib taasna labadaa imaam baa laga soo naqliyey alacmashu can ibraahiima can calqamata can cabdillaahi cabdillahi bn cabdillahi bni mascuud oo markaa rawiya dalika can ibni maciin isaga yaxya ibni maciin maxaa lagala soo naqliyey inuu yihi asaxu asaniidi alacmash ilaa de aakhir oo asaniid waxa uga saxiixsan acmash sulayman ibnu mehraan baa la yidhaha acmash waa aduu mala indhihiisoo yar ee kolley wax yar ay lahaayeen daraaddeed hadiyo goor ruuxan dadkan ilmadu ay ka yar da-adiyo waxyaalo saasaaba la yidhaha waa nin imaam u macruuf ahaayo taabiciinta raggii ugu yaryaraa kaba mid ahaa bal riwaayo saasa kuma lahaba saxaabadii laakiin ana sii horta u arkay arag un ibraahimna waa ibraahim nakhaci calqamana calqamat ibnu khays nakhaci baa isna la yidhaha waa qoys bay ahaay waa qoyska ibraahim kolley qoyska oo dhalay isaga oo u reerabtaan can cabdillahi bni mascuudin cabdillahi bni mascuud oo iyagana maxaa ibnu maciin baa yidhi asaaniidkaasa ugu sixo badan maxaa kaloo la yidhi azuhriyu can cali bn can caliy bni alxusein can abihi can cali ruwiya dalika can abi bakr bn abi shayba imaamka macruufka abi bakr bni shaybana isna muxuu yihi asaaniid waxa ugu asaxsan azuhriyu oo ka warinaya cali bni xusein cali bni xuseinkana waa nin qiimo badnaayo taabici oo aimadii alubeytka waqtigiisina ninkii ugu mudnaa kaba mido aalkii rasuulka ah waa cali bni xusein ibnu cali bni abi aalib weeye oo zaynulcaabidiin baa la yidhaa cali bni xusein ibnu cali bni abi aalib marka ayuu ka warinayaa aabihii xusein ibnu cali zayn ibnu cali ibnu abi aalib xusein ibnu cali ayuu ka warinayaa aabihii cali bni abi aalib waa qoys markaa waa sadeedkan camr bn shacayb can abihi can jaddi aan kusoo arki jirna oo kale waa cali bni xusein can abihi can jaddi haddii la ydhaha cali lagu bedelo waa caadi haddaba isagoo abubakr bn abi shaybana ta la raajax noqotay ee uu arkay sanadka ugu sarreeye asaaniid inuu yahay waa sanadkaas maalikun can naaficin cali bni cumar iyaduna tan waaba silsiladii ay ku magacaabeen silsilatu dahab ay ku magacaabeen silsilatu dahabi ma can maalikin can naaficin can ilimaami naasiki markaa ruwiya dalika can bukhaari tan dee qolooyin kala duwan oo bukhaari u horeeyo ayaa iyagu tan yidhi oo waxay sanadka ugu sixo badani waa maalik oo ka warinaya naafic naaficna ibni cumar marka maxaanayna imika waa shan ugu mudan buu inoo soo qaatay aqbaalo kalena way jiraan qeyb kalena way jirtaayo iyagoo xaggan qeydka ah ay eegeen imika tan oo kale abi hureyre oo kale ibni cumar oo kale reer basre oo kale reer madiine reer maka asaaniidda ay qaydeen oo kaba sahlan taas ay arkeen oo la arkaa haddii ilaahay inoo dhib yareeya kitaabkan ka sarreeya inaan ku arki doono bal marka maxay tahay waa ijtihaadkii aimada un baa ku kala tegay halkan dee waana ka aynu soo maray in laga ay laga mudan yahayba in sanad keliya loo xukumo laakiin mid baan ka faa'iidaysannaha ikhtilaafkoodan waxaan ka faa'iidaysannaha asaaniidda culimadii waaweyneed ee xufaadda ahayd barhkood ay ku sifeeyeen asax alasaniid inay ka mudan tahay ka raajixsan tahay asaaniidda kale saxiixba haba noqdeen oo macnaa shuruudii sixada aan kaba helle eh laakiin aan cid a'imadii ka midoo tidhi waa asaxul asaaniid aanay jirin waa intaan ka faa'iidaysanayno iyo mka halkan waa dee ka ikhtilaafka halkani waa tabacan liikhtilaafi ijtihaadaatihim waana waxaan leenahay masaa-ishani waa masaa'il ijtihaadi ah yaan loo qaadanay haddii la yidhaha iminka xadiidkan hebel baa saxiix yeelay bes inaan meel loo dhaafaa jirin oo cidi ku caaridi karin taas yaan loo qaadaninoo aan dee la odhan karin ruuxii dee isaguba ayman kalo ama aan saxiix yeelin raacay oo kale dee kol haddii hebel saxiix yeelay sidee baa loo khilaafi karaa way dhici kartaa dandakan dee nadarkoodu kooban yahay ama aqoontooda halkan koobantahay ina dee sheekh tasxiixiisi un dee waxa weeyaan ay ka dhigaan kaba dambeyn amase dee ay u qaataan kol haddii de hebel dee la saxiix yeelayba inaani xadiidkii dee in lagu camalfalo un mooyaane wax kaloo hadal kaloo iman karaanay jirin wax dee culimada isku raaceen sixadiisna way jiraan wax ijtihaadaadkooda kala duwan ay iskuba khilaafeen oo asbaab macruufa iyadna la wey jirta masaa'il atasxiix wa tadciifna waa masaa'il ijtihaadiya guud ahaanba markaa tan laakiin ta inoo soo baxaysa ayaa ah bal ka soo qaado waxaan haynaa xadiid uu warinayo zuhri can salim can abiihi waa sanad lagu sifeeyey asaxul asaniid waxaan aragnay xadiid kaloo iscaarideen oo isaguna rag dee rijaashii saxiixa ay ku sugan yihin laakiin cid a'imada ka mida oo ku sifaysay asaxul asaniid inuu yahay aanu jirin marka haddaan u baahno tarjiix oo ay isqabtaan oo dee axaadiid kala duwan lagu warinayo axaadiisna aan tarjiixan ugu baahno waxyaalahan ku kala raajix yarayna maxaa kaba mid ah sanadka asaxul asaniid la yidhi waa ka mudan yahay markaa sanad aan cidna odhan waa asaxul asaniid aan la odhan sida kalena dee iskhilaafkooda waa taas bal intaasaa inooga soo baxayso miisada aan halkan kala bixi karnaa waa taas maa huwa awalu musanafin fi صaxiixi mujarad muxuu yahay kitaabkii ugu horeeyey musanaf waa kitaabkii laafliwaasi mafcuul musanifkuna waa ninkii dee ismu faacil oo ninkii wax alifayay haddaba kitaab loo alifay xadiidka صaxiix oo khaalisa mujarad macnaa ka dharla wax kale daciif iyo waxaa ka dharla xadiid kitaabkii ugu horeeya صaxiixa lagu khaas yeelay keebuu ahaa awalu musanafin macnaa kitaabkii ugu horeeyey oo fi saxiixi lmujaradi saxiixa aan ina wax kala dheehahayn wax kale kuma jirin isagu markaa ahaaday ee loo alifay waa saxiixu lbukhaariyi bukhaari saxiixiis kutub badan baa ka horeysay sheekhadiisi iyo sheekhyadoodiiba kutub way lahaayeen oo dee ilaa barhkood ama kasta muwada maalik iyo sheekhu muu ahayn ama laba nin baa udhexeeya bukhaari ama nin baa udhexeeya sidaa dee xadiidka aan soo aragnay cabdullahi bn yuusuf itanisi keli uu udhexeeyey malik oo kale haddaba dee muwada iyo maalik waa jooga dabaqadii mashaayikhdiisa si axmed ibnu xambal iyo dabaqadaas abubakr ibn abi shayba iyo raggana kutubtoodii waa lahaya laakiin maxay tahay iyagu saxiix iyo saxiix mid aan ahaynba waa isku jiray laakiin xadiidka saxiixa unan wax kale ku jirin kitaab lagu khaas yeelay ina taaliifta aad bay ugaba horeysay bukhaariye kan bukhaari baa jiray allahuma muwada maalik baa dee la odhan karaa axaadiistiisu waa axaadiis wada saabitee laakiin isaguna maxaa jirta fiqigiisii baa kitaabka ku jira waxaa kaloo ku jira axaadiis badan oo balaaqaadka maalik la yidhaahayo balaaqani uu yidhaaho sanadkoodu xidhiidhin oo dee gees kalena maraasiisha oo kale agtiisa xujay ku noqonaysa axaadiista maraasiishi markaa jaanibkaas baa keenaya walow axaadiista inteeda badan axaadiista sugan ay tahay asaanideedna ay aada u kooban tahay oo asaanida bukhaariya aanay laba mid ahayn isan oo kale dee naafic can ibni cumar oo laba keliya ayaaba isagii rasuulkii uba dhaxaynaya ee marna hadduu saddex ay noqotona waaba wax koobanu ee haddana dee isaga balaaqaadkaas iyo umuuraha dee kolka ayaa kalea jira ee saxiix khaalisa uun bukhaari baa u horeeyey uma saxiixu muslimin haddana waxa soo raacayay saxiixa muslim wahumaa labadan kitaab asaxu lkutubi kutub kuwa ugu sixo badan weeye bacda alqur'aani dee kitaabka ilaahay dabadiye kutubtii ay dad alifeen waxaa ugu sixo badan oo ugu heer sarreeya labadan kitaab waqad ajmacat ama imaam shaafici hadalkiisii maa bacda kitaabillaahi aswabu min muwada'i maalikin iyo dee alfaadihii kale ku dhawaayey shaafici lagaba soo naqliyey ee uu lahaa kitaabka ilaahay dabadii kitaab ka toosan ka sawaab badan maalik ma jiro kitaabkiisaas ee waxay ahayd ne uu ka horreeyeyba raggan bal sanadii uu dhintay waaba muslim oo kale iyo dhalashadiisii waa sanaduu dhashay ahayd bukhaarina markaa wax yarun buu ahaayo oo dee hadduu ugu badan yahay bal markaas aan toban jir ma gaadhin ee waxay ahayd waa dee qabla duhuuri kitaabeyn weeye waqad ajmacat way ijmaacday waxay ku ijmaacday alummatu ummaddu calaa talaqay kitaabayhimaa labadooda kitaab la kulankooda lagula kulma bilqabuul oo labada kitaab sidooda loo qaatay axraf yaroo kooban ama axaadiis yaroo kooban ayaa ah waxa lagu naqdiyey oo kooban oo dee culimmadii xufaada ay barhkood ay leeyihiin heerkii cide axaadiistoodan kale may gaadhin ee labadan kitaab ummaddu waxay kula kulantay aqbal alif ayuhumaa asax bal haddaba labadii kitaab haddaan ogaanay inay asax alkutub yihiin labadooda keebaa heer sarreeya sixa badan aad labadooda waa laba kitaaboo saxiixa ummaddu way ku ijmaacsantahay waxa weyn aqbal baa lagula kulmay xadiidkaad labada kitaab ku aragtay haddaanu axaadiistii koobnayd ee culimmada ay ku naqdiyeen oo inta badanna naqdigaasi naqdi iska ama xag sanadiya u laamayo uu yaho sixadii dee bal heerkii sareynu ka dhaadhiciyo mooye sixadii aanu ka saarayn waxa sixadii lagaba saara wax yaroo kooban bay noqon ee bal haddaba waxaan inahaa bal ahayn lagu naqdiyey ummaddu kol hadday aqbal kula kulantay dee xadiidkii aad labada kitaab ku aragta kuma baahna ama ugama baahnid uma baahna in lagu yidhaha xadiidkani waa saxiix iyo ma saxiix baa mise maaha dad weydiisid ama aada culimada aqooshoodii u laabantay iyaga sidoodaa lagu qaadanaya marka labadii kitaabba waa ka muslimna waa saxiix bukhaarina waa saxiixun bal marka haddii tarjiix loo baahnina umuurahan marka leeya kitaabkaasi waa ka mudan yahay ama xadiidkani xadiidka waa ka heer sarreeya ama raawigani raawigan waa ka itqaan badan yahay waxa faa'iidada ay muuqataa taasi haddii tarjiix loo baahdo laakiin marka kale de waa kaad ku wada camal falaysaad qaadanayso ayuhumaa asaxu walbukhaariyu bukhaari asaxumaa haddii labadooda aan muqaaradayno bukhaari baa xagga sixada kaga sii horeeya labadiba waa saxiixe bukhaari baa ki ka sixo badan wa aktaruhumaa fawaaida xagga fawaaida labada kitaabna markaad eego de xagga faa'ido aad bukhaari baa uga sareeyo uga faa'iido badanoo marka la eego fiqi ahaan iyo cilmiga kaleu kulansaday ama culumta kaleu kulansadayba bukhaari baa ka badan muslim oo xagga iyada faa'iidada way ku kala badan yihiin wadalika waxa weeye kaasna ama sida dee ugu asaxsan yahayna lianna axaadiis albukhaariyi bukhaari axaadiisiisu ashaddu itisaalan xagga marka la eega xidhiirhka sanad ahaan mid uga sii badan way maha xadiis xadiis waa si guud baa la leeyahy xadiis waxaa dhici karta xadiis muslim ku sugan yahay inuu ka heer sarreeyo xadiis bukhaari waanay dhacdaa taasi laakiin waxa weeyaan waa si guud kitaab iyo kitaab markaan eegno jumlo iyo jumlo markaan eegno axaadiista bukhaari iyadaa xagga itisaalka uga adag wa awsaqu rijaalan xagga marka la eego rijaashana iyadaa uga sii awsaqsano adugu dee markaan eegno shuruudaha qaarkood sida shuruudda mucancanka oo kaleo la yidhaha muslimna mucaasaro ku kaaftooma dee mucaasaro uu ku kaaftooma bukhaarina isagu mae mucaasaro keliya maahe liqa ayuu yidhaha horta bal calaqal mar haba sugnaato waa laba shardigo halkaa ku yar kala adag bal horta taas xagga rijaashana rijaasha dee bukhaari kalaam kuba yimi iyo rijaasha muslim kalaam ku yimi culimada qaarkood ay wax ka sheegeen ama ay dacniyeen labadooda haddaan su eegno rijaasha muslim laga dacniyey ayaa ka tiro badan rijaasha bukhaari lagaba dacniyey oo bal markaa xagga rijaashana isagaa uga awsaqsan oo xaggaa labadaa tirana way kala sarreeyaan oo way kala badan yihiin bal axaadiista bukhaari kalaam ku yimi iyo axaadiista muslim kalaam ku yimi kalaamku ama maqbuul ha noqdo ama mid laga jawaabay haba noqdee iyadna waxa tiro badan kuwa muslim oo markaa xaggaasaa jirta taasi iyadu waa xagga sixada fawaa'iddii uu sheegayena walianna fiihi waxa kuba sugan min alistinbaadaati alfiqiya istinbaadaadkii fiqiga ahaa ee dee axaadiistan axkaam fiqiya lagala soo baxayay wanukad iyo wanukati nuftooyinkii nuftan halkan macaani dhowraytay laakiin meesha halkan oo kale waa dee mas'alada daqiiqada aada u qaanuudada ahe ama aada u qarsoon oo u xeel dheere bidiqati nadar iyo fikir aada u dheer iyo nadar aada u badan lagula soo baxo taas baynu ka tidhaahaa waa masألة cilmiya daqiiqa تsتkrج binadri daqiiqi wafikrin dee markaa saaib oo marka la eego masaaئisha aad u qaamidka kolkol dee culimadiiba markay yidhaahaan bfiq bukhaariyi fi taraajimi inta badan taraajimtiisay umuurahani kuba soo arooraan kolkol baa dhici karta halku wax ka qaatay ay dheeraatahay oo dadka ay kuba wareeraan siay u fahmi lahaayeenba haddaba nuftooyinka cilmiga ah waxa weeyaan waxaa kaga sugan iyo dee marka la eega istinbaadaad fiqiga ma laysa fi saxiixi muslim oo dee muslim haddaan eegno axaadiista abwaab buu leeyahay waana isdabageliyo si fiican oo bukhaari ka tartiib fiican buu ku tartiibiyey laakiin haddana xataa abwaabtan inoo jirta iyo taraajimtaan arkayno waa culimadii ka dambeeyey tan aad u badani waa tii imaam nawowiba tan badan imaam nawowi baaba tarjamada lahaa dee rag kalena way lahaayeenoo ka horhoreeyey ee tan imika aada u mashhuurka ah isagu markaa abwaab uu dhigtayba ma jirin axaadiistaa sardiyo hana tartiibsanaadeen laakiin bukhaari oo kale waa kan xadiidka googoynaya waa kan taraajim kala duwan buu samaynaya bal xadiidka dee macaanidii aan ka qaadan lahayn halkii la odhan laha xadiidka marka la qaata waxaa ku sugan faa'iidada faa'iidada faa'iidada wixii oo dhan buu kolba baad usoo dhiganaya cunwaan buu kaba dhigaya faa'iidadaasu daliilkiina laba imanaya marka xagga faa'iidada agga uga faa'ido badan yahay hada wkownu saxiix lbukhaari sacada waasmaan eegin bukhaari saxiixiisa anshihiisa asaxa mid ka saxiixsanayo min saxiixi muslimin inamaa huwa biictibaari lmajmuuci waa marka la eego duuduubka kitaabka ama majmuuca wailaa faqad yuujadu in la helaa la arka bacdulaxaadiisi axaadiista bacdigood oo fii muslimin muslim ku sugan aqwa mid ka xoog badan inay tahay min bacdilaxaadiisi axaadiisa bacdigeed oo fi lbukhaariyi bukhaari kuba sugan tani waa masale muhima oo ay tahay inaba u baraarugtaano marka laleeyahay kitaabka bukhaari isagaa kutubta oo dhan ugu asaxsan ama kitaabka muslim ka asaxsan waa kitaabkii bukhaari ayaa la fadilaya laga fadilayaa kitaabkii muslim ama labadii saxiix ayaa la wada fadilayaayo laga fadilayaa kutubtii aan labada ahayn ee maha macnuur xadiid kastoo bukhaari ku sugani xadiid kastoo muslim ku sugan buu ka heer sareeyaa ma aha mana aha xadiid kastoo bukhaariyo muslim kuba sugani inuu xadiid kastoo sida tirmidi oo kale ama abi daawuud ama nasaa-i ku sugan uu ka heer sareeyo taas maaha fardi fardi maaha waxaa suurtagala oo dhici karta bal dhacdaysana dee xadiid bukhaa muslim ku sugan oo duruq tacaduday laho oo aan taas in xadiid fardi oo bukhaari ku sugan uu ka heer sareeyo xadiid bal aan saxiixayn kuba sugnayn oo dee umuuro kale oo ama tawaature ama dee shuhro uu cilmi ku faa'iideeye yeeshay xadiidkii iyaga khaasatan hadduu maqaal kuba sugan yahiyo waxyaalo inuu kaba heer sareeyo taas baa dhici karta oo uu kaba muto marka xadiis xadiista leege macnuhu waxa weeyaan waa jumlada axaadiista ee kitaabkan duuduubkiisan ayaa ka mudan kitaabka kale taas baa macnuu yahay bal markaa taas bay kaba dhigan tahay oo tafdiilkani waa taasi maaha tafdiil jaz xadiid xadiis ee waa tafdiil guud uun ama iyada xadiis xadiis markay noqoto xadiis kitaab laga mudan yahay kuba sugan ayaa ka mudnaan kara ka raajaxsanaan kara marka hadhow laysu keeno xadiis kitaabkii sareeyey kuba sugan waqiila waxaa la yidhi ina saxiixa muslimin asax barhkood baa yidhi wasawaabu huwa alqowl awal laakiin qowlku saxiixa qolooyinkani waxay egeen xagga tartiibta uu ka tartiib fiican yahay laakiin markay kitaabka noqoto xagga kale sixada noqoto iyo waxyaalaha u laabmaya kitaabka bukhaari baa kaba mudan hal istaw cala saxiix wallah subxana hal istawcaba asaxiixa aw iltasamaahu waxay noo socotay bal xadiidkii saxiix ahaa waxyaalo ama umuuro kuba tacalluqsan waxaana inoogu dambeeyey bal de kitaabkii ugu horeeyey ee saxiixa gaara un loo alifay inuu saxiixa bukhaari ahaa isaga iyo saxiixa muslimna dee isagaana saxiixa muslim baana xaggaa kusoo raacayay kutubtan ay dadejiyeenna labada kitaab ee ugu sixo badan inay yihiin xagga labadooda marka laysku muqaaraneeyana xagga sixada ama xagga fawaa-ida badan bukhaari ayay raacsantay dhinaciisa inahaasu inoo soo sheegay yaa wuxuu ihi hal istawcabaa miyay dhammeeyeen asaxiixa saxiixii oo dhammaan wixii saxiixa ahaaba halkan way wada jamciyeen oo labadooda kitaab bay ku sheegeen aw iltazamahu amase miyay islaasimiyeenoo inay saxiixa sheegaan dhammaantii oonay waxba ka tegin marka horeba ma mid ay iyagu kafaalo qaateen taasoo islaasimiyeen miyay ahayd lam yastawcib ilbukhaariyu bukhaari ma dhammayn oo muu jamcin iyo wa muslimun muslim asaxiixa saxiixii fii saxiixayhimaa labadooda kitaab ee saxiixa ah walaltasamaahu ismanaanay laasimin oo waxa weeyaan dee saxiixu kuma koobnuu leeyahay inta bukhaari iyo muslim uun ku sheegan waa labadii kitaab ee ugu horreeyey saxiix khaas ah oo kutubtii kale ka horreysay iyo dee way isku jireen bal iyo kuwii ka dambeeyeyba laakiin iyagu marka horeba may odhan saxiixaan dhammaynaynaayo iltizaam ay taas islaasimiyeen may jirin manaanay dhammayn saxiix badan baa iyaga kitaabkoodan aan kuba sugnayn labadooda kitaab faqad qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi maa adkhaltu maan gelin fii kitaabihi kitaabkayga aljaamici jaamica ah ilaa maa saxa wixii sugnaadee saxiix noqday mooye wax kale anugu kitaabkan maan dhigin dhexdiisa oo kumaan qorin wa taraktu waan ka tegay min asixaaxi wa axaadi min alaxaadiisi asixaaxi axaadiistii sixaaxa ahaydna waxaan kaba tegay dee in kamida iyo wax kamid oo badan maxaan ugaba tegay waa lixaali tuuli dherarka xaaladii oo haddii aan islaa saxiix oo dhan wada sheego waxba ha ka tegin kitaabkaa aada u badnaan lahaa u weynaan lahaa markaa tuulkaas meesha imanaya taa la-ajrigeed iyo xaalkii ayaan uga tegay qeyb badan oo saxiixii kaba mid ah taas weli oo wuxuu iminka u daliishanayaa inaanay marka horeba dhammayn isna laasimin dee taasi markaa deetama imanaysa in la yidhaha xadiidkani waa saxiixa maxay u sheegi waayeen taa lama odhanayo waayo marka horeba ismay laasimin ee laakiin waxay islaasimiyeen inuu xadiidkay sheegayaane iyagu kitaabkooda ku qoraya inuu saxiix noqdo ee laakiin inay axaadiista saxiixa dhameeyaan marka horebana ismay laasimin manaanay dhammayn bukhaari sidaasuu yidhi wa qaala waxaanuu yidhi muslimun muslim isagu laysa kullu shayin shay kasta m cindii saxiixun ma ahaanin shay kastoo agtayda saxiix ku ah wadactuhu mid aan dhigay anigu haahunaa halkan waa kitaabkiisa saxiixa inamaa wadactu waxaan dhigay oo xad markaa aan kitaabkayga ku qoray maa ajmacuu calayhi wixi ay ku ijmaaceen labada arrimood ba wuxuu usoo qaatay un inaanay labada kitaab saxiixay dhammayn labadoodan qowl aanay islaasimin oo bukhaari hadalkaasuu yidhi waxa uu yidhina markaa muslimna hadalkan oo isaga saxiixiisu hadalkani kuba sugan yahay kitaabu salaad dhexdii axaadiista adugu bal kollay sifada salaadiya iyo taas buu dhexdeeda kuba soo arooray ama imaamada axaadiisteediio lafti ahaa markaasin dee kollay xadiis intuu dhigtay laftii xadiiska ka mid oonu dhigan oo la weydiiyey buu markaasan yidhi anigu isagoo sheegay inuu saxiix yahay kaasi laakiin kitaabkiisa aanu soo dhigan ayuu hadalkan yidhi oo laysa ma nin kullu shayin shay kastoo cindii saxiixun aniga agtayda saxiix ku ah oo anigu aan u qaba inuu saxiix yahay wadactuhu haahunaa ku dhigay anigu ma ihi halkan oo kitaabka kumaan sheegin inamaa wadactu wuxun baaban anigu dhigay maa ajmacuu calayhi wixii ay ku ijmaceen kolley ijmacani xagga hoose muxuu kuga fasiray ay maa wujida cindahu fiiha fi sharaa'idu saxiixi mujmaci calayha wixii isaga agtiisa waa muslim agtiisa laga helay iyada fiiha axaadiista dhexdeeda sharaa'idu saxiixi mujmaci calayha saxiixa shuruuddiisii la isku ijmacsanaa waayo dee shuruudihii shantahayd waabanaan sooba aragnay wax intaa dhaafsan oo barhkood ama tacadud ay shardiyeen iyo umuuraa jiro oon laysku waafaqsanayn bal shuruudihii lagu ijmaacsanaa wixii laga helaya ayaan sheegay kolleyna waa hadalkii uu ku fasiray hadalkan iyo aanu sheekhu sheegin be culumulxadiida saaxibkiil ama ibnu salaax waa hadalkiisa iyo siyaanta saxiix muslimba waa hadalkiisa uu kuwa fasiray hadalkiisa walow imaam nawowi iyo uu leeyahay isaga uu kuwa fasiro sharaxiisa kalaamkiisani inuu yahay bal xadiidka maaha ruwaadiisa dee tawsiiqeed iyo tadciifkeed layskuba khilaafay oo dad sidaasi way kuba jiraani laakiin marka la eego xagga matnigiisa ka-aan dee isaga ay ku ijmaacsan yihiin wax iskhilaafi aanu dhicin matnigiisa iyo sanadkiisa ayaan sheegay ruwaadiisu waxay doontaa haba noqoto barhkood layskuba khilaafo mukhtalifu fiiha kuba jireen dee taas nafteeda kuwa dee taas aan laysku waafaqin baa ku jira dee waxaa laga yaabaa buu leeyahy taa dahuriya inuu gaba tegay isagoo naweyto kuba fasiro qoloyna waxay kaba dhigeen afar sheekh oo macruufayo sheekhadiisii kaba mid ahaa kii ay isku waafaqaan calaa kulli xaalin waxa maqsuudku yahay bal tafsiirka cibaarada muslim waxay doontaa haba noqoteen inuu dee saxiix badan oonu sheegin oonu kitaabkiisa ku sheegin uu jiro uu kaba tegay saa daraaddeed ismay laasimin oo lama odhanayo xadiidkani waa saxiixa maxay u sheegi waayeen ama kitaab baanu samayn aan qoraya dee axaadiisi iyagu ay ka tegeenna inay sheegaan ay ahayd see xaakinba yeelay aan ku sheegayo waayo marka horeba ismay laasimin hal faatahumaa miyuu ka tegay shay-un shay kasiirun badan aw qaliilun yar oo min asaxiixi saxiixa ka mid a dee inay wax dhaafeen waa kaa marka hore cibaaradiisa horean kusoo aragnay lam yastawcib ilbukhaariyu wa muslimun asaxiixa fii saxiixayhima wala iltazamahu marka wax ka tegay waa jiraa wax saxiixooni qorini waa jiraa laakiin intuu leegyahay buu imaka tan uga wadaa ma wax badan ba mise waa wax yar waxaa dhaafay ee aanay iyagu kita labadoodan kitaab kusoo dhigan ee iyagu weliba saxiixa qaala alxaafid ibn lakram xaafid adigu shahiir ahaa oo imaam xaakim iyo sheekhiisa ahaa oo in akram la yidhaaha ayaa wuxuu yidhi lam yafuthumaa kama tegin bukhaari iyo muslim ila alqaliilu wax yar mooye macnaa xadiidka saxiixa ee bukhaari iyo muslim dhaafay ee labada kitaab aan ku sugnayni waa wax yar unkira hada calayh arrintaa waa lagu inkiray oo waxaa la yidhi saa ma aha in akhram uu sheegayo oo waxa weeyaan xadiidka saxiixa ee dhaafay waa badan yahay wax yar maaha suyuudi baa isaga wuxuu ku xambaaray alfiyadiisa hadalka ibnulakram oo inuu yahay bain muraaduhu acla saxiixi de markaa faaclami akhdan min alxaakimi ay fi lmidqaal ee sheekhiisa isagoo ama tilmidkiisii kasoo naqno in akram wuxuu ujeedaa waa saxiixa ka ugu sarreeya ujeedadu saxiixu maraatib weeye marka dabaqada ugu sarreysa marka saxiixa la eego taas inta dhaaftaa yar waa tu isagu isagoo dee xaakim kalaam kitaabkiisa madkhal kitaab kalaam ku leeya bal kaba qaadanaya calaa kulli xaalin axaadiista dhaaftay way badan tahay marka wuxuu uhi wasaxiixu qowlka saxiixi sheekhaa taa odhanaya waa kaa sheegayna in lagu inkiree annahu shaniya faatahumaa inuu ka tegay weeyo dhaafay oonay sheegin shay-un shay kasiiru badan wax badan oo saxiixa kaba mida inaanay sheegin wey faqad nuqila can ilbukhaariyi bukhaari baa waxaa laga soo naqliyey annahu qaala inuu yidhi wamaa taraktu min asixaaxi akharu wamaa taraktu wixii aan ka tegey oo min alaxaadiisi saxaaxi axaadiistii saxiixayd kaba mida ayaa akharu ka badan mima dakartu wa qaala waxaanu yidhi bukhaari axfadu waxaan korka ka hayaa mi-ata alfi xadiidin saxiixin boqol kun oo xadiid oo saxiixa wa mi-atay alfi xadiidin hayri saxiixin laba boqol oo kun oo aan saxiix ahayn laba boqol oo kun oo xadiid oan saxiix ahayn ayaan korka ka hayaa de marka boqol kun oo xadiid uu kor ka hayo kitaabkiisana tiradiisa aan arki doono wax yar ay tahay marka waxa warkaa ka tegay eenu sheegin ba aada ugaba badan walow iyada tan culimada ay ku xambaareen boqolka kun iyo dee raggan dee xufaadda ay barhkood lahayn toddoba boqoloo kun iyo bay hayeen iyo taas oo kale waa axaadiistii mukararka ayd way kala tiriyaan xadiidku dariiq kasta iyo sanad kastaba gooni bay u tiriyaanoo xadiis labaatan dariiq le labaatan xadiis baa laga soo qaadaya waxaad iyo goor ku jira inay asaaniidoodii bay ku warinayeenoo mawquufaadkii oo dhanna iyaguna tiraduu soo gelaya waayo asaaniiddii bay kuwa warinayeen markaa aqoosha qaarkood iyo tacriifaadka qaarkoodna xadiis waa lagu idlaaqayaa bal lafdiga asar iyo khabariyana way shamlin karaan way shamlinayaan oo markaa mukararaadkii iyo mawquufaadkii iyo umuuraha lafdi yaroo ziyaado oo xadiis markaa lahaa isagoo xadiiskii kale la tiriyaa riwaayo lafdi ziyaado ale ayaa gooni loo tirinayaa marka umuurahaas bay tirada badani kasoo baxaysaa maaha axaadiis aan takraar lahayn ama aan mukararaad lahayn oo mid kasta mar uun la tiriyey inay tiradan tahay bal kutubta oo dhan hadii laysu wadageeyo waxaa jiroo dhan imika kutubta jirta hadday tahay jawaamic iyo masaaniid iyo ajza iyo wax kastaba konton kun oo xadiis lama soo saari karo waxa weeyaan waa taasoo dee sidi baaba markuu hadalkiisan soo qaaday ayo wax mal maqaala cushri alfi alfin axwa calaa mukararin waqfi hadalkii bukhaariya uu yidhi cushri alfi alfin waa kun kun waa malyuun cushurkii waa boqol kun ayaan axwa xifdisanahay calaa mukararin wawaqfi waxaad ku xambaartaa ta axaadiistii mukararaadka ahayd iyo axaadiistii mawquufaadka ahayd iyo dariiq kasta xadiis baa dee kolkol konton dariiq yeelanayo kontonkii konton xadiis baa laga soo qaadaya tira dee wixiida kolkay ka wadaayeen maca asaaniidoodo marka taasay kasoo baxaysaa emaha axaadiisa saafigaa ma aha bal markaa ujeedadu waxa weeyaan waa istidlaal horta labada arrimood waa inoo soo baxaya axaadiista saxiixan bukhaari iyo muslim ku sugnayn ee ma yara iyaguna marka horeba kumay ballan qaadin inay wada sheegaan asal ahaanoo markaa halkaa ma imanayso maxay xadiiskan uga tegeen hadalkaasi ma imanayo waayo marka horeba ismay laasimin weliba waxaa dhaafaynaa dee waxa weeyaan waa kan oo waa badan yahay imaam nawowi baa laakiin kitaabkiisa taqriibba wuxuu ku yidhaahaa marka laysu geeyo bukhaari iyo muslim iyo abi daa-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i waa shan buu yidhi oo shanta tuka cabira ibni maasha buu ka saarayay axaadiista saxiixa dhaaftay way yar tahay waa siduu kaba cabiro imaam nawowi taas marka xaafid xajarna kitaabkiisa nukadka uu ku leeyahy culum lxadiidka ibnu salaax hadalkiisaas wuxuu yidhaha dee wuxuu ku xambaaraa uu ku awilaa axaadiista axkaamta markay noqoto axkaam oo dee taasay imanaysaa laakiin hadday noqoto fadaa'il ama tafsiir tarkiib iyo tarhiib iyo waxyaalihii kale aan iyagu axkaam ahayn axaadiista dee dhaaftay ee iyaga aan kuma sugnayn iyadna tiradoodu shantaba dhaaftay tiradu ma yara way badan tahay oo intaas maahe laakiin hadalkana wuxuu ka xambaaran yahay axaadiistii dee axkaamta tooska ahayd ayay dee noqonaysaa kam cidat laxaadiisi fi kullin minhuma waa imisa tirada axaadiisu fii kullin mid kastoo minhumaa min albukhaariyi wa muslim tiradoodu intay tahay kow albukhaariyu bukhaari jumlatu maa fiihi waxa isaga ku sugan jumladii iyo majmuuciisu sabcatu aalaafin wa miataani wa khamsatun wa sabcuuna xadiidan bilmukararati toddoba kun iyo laba boqol iyo shan iyo toddobaatan xadiis marka lagu daro axaadiistii soo noqnoqonayso kolkol xadiis labaatan goor bukhaari meel ku soo noqdo labaatan goor waa la helaya axaadiista uu soo celiyo bal markaa taa wey wabixadfi lmukararati marka la xadfo taa soo noqnoqonaysayna ee intii khaaliska ahayd la tiriye iyagu soo noqnoqonayna arbacatu alaafin afar kun weeye sheekhu waa kiina soo sheegay maadada cilmiga kitaabku inuu yahay tadriib raawi iyo dee culuum lxadiid ama taqriibka nawowi iyo sharxiisa tadriib raawi la socdo iyo culuum lxadiidka ibnu salaax marka waana hadalka iyaga kuba sugnaa waxaad moodaanay inaanu eeginba dee bal imaka tarqiibyada jira iyo tirada jirta bal kuwan jira maahay dee horteed si xaafid ibnu xajar tiisi iyo tatabuciis iyo tiradii xaafidna inaanu eegin taas waana in hadal ay dee kolley ka soo naqliyeedna mid xamawi la idhaho kitaabka tiriyey ay labada imaam ee hore kaba soo naqliyeen bal wuxuu leeyahay toddoba kun iyo laba boqol iyo shan iyo toddobaatan xadiis kale kalaam dheer buu xaafid baaba buu tiriyaa sharaxiisa oo kulle ayuu leeyahay taqliid bay ahayd tirada intan way ka roonaanaysaa isagu dee hadday mucalaqaadkii tahay iyo hadday tahay mid kastaba gooni buu u tiriyey laakiin imika tarqiim baa jira tarqiimkan imika aynu ku aragna kutubta guud ahaana balkan dee shahiirka ah ee aada u mashhuurkae marka kutubtan kale ay raqam bukhaari u tiirinayaanna kala isticmaalaha qaaliban bal tarqiime kale haba jireen waxa weeyaan waayo dee imaka waxyaalahan ay barmajeeyeen ilaa saddex tarqiim iyabaa barmajeysane laakiin tarqiimka ugu shahiirsan haddaan soo qaadne kutubtuna inta badan kuba sugantay cadiguna isaga uba dhaco waa tarqiimka maxamed fuaad cabdilbaaqi ee fatxulbaarigan iyo adigu dhammaanna tarqiimka laba socdo dee dabacaadkii dambe oo dhanba marka kaa waxa weeyaan axaadiistu isagu horta kaas habku sameeyey axaadiistii mukararka ahayd iyo tii kale muu kala tirin sida uu muslim uu ku sameeyey dhammaan xadiidka waa tirinayay markasuu soo noqdona waa tirinayo marka mukararaadkii lagama qaadanayo waxa weeye toddoba kun iyo shan boqol iyo saddex iyo lixdan xadiis baa xadiidka ugu dambeeya subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim xadiidkaas raqamkiisu yahay waana tarqiimka imika dee shahiirka ah tarqiimka maxamed fuaad cabdilbaaqi ee tarqiim alcaalamiya waxyaalaha jira balkaas isagu waa midoo waa xagga laakiin kitaabka tarqiimkaas ina waa mukararkii weeye ee axaadiistii keli ahayd ma tirsana taas ma tirsana xaafid ibnu xajarna tiradiisii markuu dee abwaabta bidbaadba u tiriyey xasri dheerna soo sameeyey kolley isagu wuxuu kaba dhigay laba adigu fatxulbaari iyo muqadimadii hadi way isyar khilaafsan yihiin in yare laakiin laba kun iyo lix boqol iyo laba xadiis adigu waa laba kun iyo shan boqol buu in yar kaba badnaa meelo qaarkood laba kun iyo shan boqol iyo saddex iyo toban baa qoran bal taas bay hayd oo aada arkayso dee tiradan imaka ay yidhaaheen waa nin hore wuxuu yihi labadaa imaamna ay kuba raaceen sheekhana uu sidoodii buu dee kitaabkoodii ictimaadsanaya uu kaba soo naqliyey oo bal kolley tirada aan mukararka hayna tan imika tarqiimkan hayna intan way ka badan tahay tirada kale khaaliskeena intan way ka yartao laba kun iyo shan boqol sidiina kolley dee isagoo aada u ictimaadsada xaafid ayaa markuu nadminayo alfiyadiisa ayaa dee wacidat lawali bitaxriiri alfani warubco bilaa takriiri buu yidha macnaa bukhaari markay noqoto tiradiisu waa laba kun iyo rubuc laba kun iyo rubuc wuxuu uga jeedaa maaha kun rubuciyo labada kun oo wada jira rubucooda oo laba kun iyo shan boqol iyo ziyaada ama laba kun iyo lix boqol bay gaadhaysa kolley ashridada shariif cabdinuur baa markuu waana waxaad filayaa loo xadaynayay oo malaa si cajaladii un wax badan oo aan icdaad lahayn loo aqriyo dhowr cajaladood tobaneyo cajaladood ba ay alfiyadoo dhami noqoto kaas halkaa waxa dhacday alfani de waa dhici karta barhkiina heesan alfani waa rubco bilaa takriiriyo rubcii buu ka dhigay kunka rubciyo markaa laba boqol iyo konton oo laba kun iyo laba boqol iyo konton laakiin maaha laba kun iyo waa labada kun rubceed oo laba kun iyo shan boqolkii u jeeday waana sida fatxi dhacday laba kun iyo shan boqol iyo saddex iyo toban calaa kulli xaalin tani waa hadalkaa ku sugnayd culum alxadiis iyo taqriib taasi waa bukhaari itniin muslimun jumlatu maa fiihi waxaa isaga ku sugan duuduubkii iyo jumladii itnaa cashara alfan bilmukararati waayo duruqdiisaa badan marka waa labiyo toban kun marka la eego mukararka lagu tiriyo wabixadfi lmukararati tii soo noqnoqonaysay axaadiiaydi wabixadfi axaadiisi lmukararati axaadiistii soo noqnoqonaysay marka la gooyana naxwu arbacati alaafin wa afar kun tanna waa sii adigu dhacday oo kolley xaafid alciraaqi kitaabkiisa taqyiid hadalkan hore labiyo tobanka nin axmed ibnu salama laydhaa buu u tiiriyey oo sidaa yidhi tanna waa imaam nawowi isaguna oo yidhi waa afar kun buu taqriiban noqonaya iyada muslim mukarar iyo mukarar la-aanta way kala tiriyeen dabcadan hata tarqiimka maxamed xafaad cabdilbaaqi ee tarqiimyada ka ugu mashhuursan ah oo laakiin isaga sida ka dhacday horta kan bilaa mukararka imaka xadiiska ugu dambeeya muslim waa saddex kun iyo saddexiyo soddon intaa weeye waa tarqiimka jira ee mukararkii duruqda aan tirinayna xadiiskii mar keliya tirinaya waana raqamka caamka ah ee kutubtan dabacaadkan kitaabkaba inoogu sugan ama sharaxa la tarqiimiye haba noqoto ama kuwa kale mutuunta tarqiimsan haba noqoto bal taasi waa mid laakiin xagga marka la eega mukarar la-aanta kitaab kasta gaar buu u tiriyaa oo sidaa daraaddeed jamci dhami ma jirto oo uu markaa kitaabka raqam wixii mukarar ahaydna min awalihi ilaa akhirihi raqam mutasalsila uu dhigtay oo waayo kitaab kastaba gooni buu u tiriyaa marka intay dhammaato kitaabkii kale kow buu ka bilaabaya iyadoo laakiin xadiiskii aan mukararka ahayn raqamkiisu iska soconayo laakiin dee qolooyin kale isagoo dabacaadkan sharaxa nawowi ahaa tarqiimkiisana qaatay tanna isyar jamciyey bal horta ta u qoran toddoba kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo afartan baa xadiiska ugu dambeeya markay noqoto tirada mutasalsilkaana ee umuuraha caynkanna kolley waxay yar ahaayeena dhacay waa taqriibi iyo taas bay ahaydee wax xadiis xadiis ay u tiriyeen maaha oo iyada taas raggaa hore ama xadiis xadiis khaasatan xaafid oo bukhaari isagu dee dabdiye uun mooyaane oo markaas waxa weeyaan may ahayn wax waa si dee ama taqriiban ama si waxa weye bacdigood ay yidhaaheen bal taasi waa tirada imankasta dee tarqiimyaa inoo jiraba waan leen ayna najidu xaggeen ka helaynaa baqiyat alaxaadiisi axaadiisa inteeda kale asaxiixati saxiixa alatii faatat ilbukhaariya wamuslima bukhaariyo muslim dhaaftay ujeedada dee kol haddii layna yidhi bukhaariyo muslim saxiixi kuma dhamma saxiix badan oo aan bukhaariyo muslim ku sugnayn baa jira halkan ka helaynaa tii waatan jawaabteedii oo najiduha axaadiisa waxaan ka helaynaa filkutubi kutubtii almuctamadati la ictimaadsanayey ee almashhuurati shuhrowday ka saxiix ibni khusaymata wa saxiix ibni xibaan ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الطراقني والبيهقي وغيرها مسانيد دي بايد ندى ماشا شرتا أو وحن كهلينا سادة كتبتا معتمد كي مشهور كا وحا كم إذا أمبولي ما إنسان كما لما الكتب دي مهمة أيان الذكر دي سو قادنا موضعي مالكي يصوم قادنا حديثي سإنت إذا بدن البلاغات هي أمورها دي لصارة وحديث مركز دي صحيحة بأي تاي mustadka imaam axmed oo iyaduna dee kitaab aada u mudan oo sunantan aan ka martaba yarayn bal markaasoo hooseyn ee kutub badan baa jirta wuxuu yihi waxaan ka helaynaa kutubta ay kaba mid tahay isba dee kaaf kuu geliyey une sidaas saxiixa ibnu khusayme oo kale maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayme leeha khusayme waa awowgii wa saxiix ibnu xibaan iyo ina xibaan saxiixiisa iyo mustadraki lxaakimi xaakim mustadrakiisa oo saddex nooc san imika ay u kala horeeyaan baanay da-doodu ay u kala waaweyneyd ama ay u kala horeeyeen oo ibnu khuseyme ibnu xibaan isagaa u sheekha ibnu xibaanna xaakim isagaa u sheekha wa sunani alarbacati sunantii afarta ahayd waa abi daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja iyo wa sunani daraquniy daraquni sunantiisii walbayhaqiyi isna bayhaqi sunantiisa iyo wagayriha kutubta kaleba adigu dee kutubtaasay ku baahsan tahay laakiin maxaa jira arrintanaa muhim eeg walaa yakfi laakiin kuma filla wujuud lxadiisi xadiidka helitaankiisa fii hadihi lkutubi kutubtaas laga helaya sixo uguma filo ujeedadu haddaad xadiid kutubtaa ku aragto dee uma qaadanay sida xadiidkani inuu saxiix yahay sida bukhaari iyo muslim xadiidkaad ku aragto aanad u baahnayn inaad hubsato inaad baxsido inaad tidhaa darajadiisa maxay tahay waad qaadanaysaa ama iyaga taasi kuma filla saxiix waa ku jira laakiin saxiix waxaan ahayn baa ku jiro markaa helid kutubtaa laga helaa صحيح قاadشhadii iyo garashadii uguma fila bal laabuda waxa laga maarmaan oo mahuraana min atansiisi cadayn calى صxatih waa dee cidda cadaynaysana waa aimadii halkan la ictimaadsanaya aqoontan lahayd inay sixadiisa cadeeyaan ama iyaga haba noqoto raggan ama cid kaleba haba noqoteen ilaa fi kitaabi man shaksi kitaabkii mooye sharada shardiyaal اqtisaara gaabsasho calaa ikhraaji saxiixi xadiidka saxiixa inuu soo saaro isagu shardiye inuu ku gaabsado ka saxiix ibni khuseyma markaa cid buu kaba soo reebo haddii raggaa dee kutubta leh aan saxiixayn ahayn iyagu marka hore ay shardiyeen oo shardigoodu ahaa xadiid saxiixa mooye xadiid kale inaanay sheegin kuwa iyaga waa la ictimaadsan karaa laakiin bal way noo dambaysaa gaargaar buu uga hadli doonaa bal saddexdan kitaab ee saxaaxa lagu magacaabo mooyaane ibnu khuseyme ibnu xibaan iyo musadraka xaakim mooye saddexdaba uu soo dhigan doono kuwa kale dee saxiix iyo xasan iyo daciif waa kuba joorayn bal daciifka daciif kolkol aada u adag baa kuba jira saa daraaddeed lama qaadanayo uuna xadiidka wuruudkiisa oo ama masaaniida ama sunanta ku soo arooray waxaan u baahannahay ciddii macrifada u lahayd inay inoo cadayso xadiidkani inuu sugan yahu saxiix yahay ama uu dee xujo usuubaduu xasan yahay bal taas kitaabkii aynu xadiidkan ku aragnay mid kastaba sidaasun uma daliishanayno ama uma xujaysanayno umana qaadanayno taa bal saddexdan laakiin gaar buu uga hadlayaa waayo saddexoodu waxay islaazimiyeen ay horta marka hore dee shardiyeen bal shardigii ama ha oofiyeen ama yaanay oofin be inay xadiidka saxiixa un kuba sheegaan marka wuxu uhi alkalaamu calaa mustadraki alxaakim hadal kii lagaba hadlayaa ma dee mustadraka xaakim waa in yaroo kooban weeye waayo kalaamkoodu dee intan aad buu ugaba dheer yahay waa wax yaroo kooban iyo wa saxiix ibnu khuseymata ibnu khuseyme saxiix iyo wa saxiix ibn xibaan mustadrak alxaakim alaha wuxuu ugu horreysiye waa ugu waasacsan yahay kutubta walow kitaabka ibnu xibaan baan wax sidaasa kaba yarayn xagga tartiibta isagaa ugu dambeeya xaakim mustadragiisa huwa kitaabun kitaab weeye dakmun aada u weyn oo weyn oo min kutub alxadiidi xadiidka kutubtiisa kaba mid ah dakara mualifuhu mualifkiisuna wuxuu ku sheegay fiihi kitaabka alaxaadiis asaxiixati axaadiistii saxiixa ahayd alatii axaadiistaasoo calaa shardi shaykheyni labada sheekh shardigooda iyaga kuba sugnaatay kollay shardigana dee hore ayaan waxuga soo yar aragnay kollay waxna way noo dambaynuna in shardigooda oo ujeedadu waa su isagu qabay uu isagu yidhi weeyaane bal in badanna kolkol muu ilaalin eh labada sheekh ujeedadu rijaashii ay wax ka warinayeen axaadiistii iyaduna bal marka laga wariye laakiin aanay labadoodu kaba warin taas baa shardigoodu noqonayaaye axaadiista shardigaas ah labadoodaba aw calaa shardi axadiba ama midkood shardigiisao ama bukhaari u rijaashiisiia laakiin bukhaari aanu soo saarin ama muslim rijaashiisiia laakiin xadiidkan aanu soo saarino walam yukharijaha intay shardigoodii ay ku sugan yihiin walam yukharijaha aanay soo saarin labadii sheekh ayuu waxa weeyaan sheegay ama uu ku sheegay taasi waa midoo waa sheego dee majmuuco weyno kuwa kamidi waa ku sugan yihin kamaa dakara suu u sheegay alaxaadiida axaadiidtii asaxiixata saxiixayd cindow isaga agtiisa marka la eegay naqdigiisa saxiixa kuba ahayd wain lam takun yaanay ahaaninba calaa shardi waaxidin mid shardigii minhumaa labadan sheekhee bukhaari iyo muslim kaba mida shardigii yaanay kuba sugnaanin be mucabiran xaalu yahay mid ka cabiraya canha waa tan dambe biannahaa saxiixatu lisnaadi inay tahay axaadiista isnaadkeedu saxiix yahay horta bal matalan marka hore mawduuca kitaabkiisu mustadrak dee waxaana taa nidhiba kol haddaanay marka horeba iyagu ku ballan qaadin oonay islaasimin shardiyiina xadiidka saxiixa inay dhammeeyaan wax la yidhaahaa xadiidkan maxay ugaba tegeenoo kitaab loo dejiyo iyaga kitaabkoodii tatabucayo ole xadiidkanba inay sheegaan bay hido mustadrak dee waana mawduuca mustadrakaadke taasi may lahayn bo imaka meesha may ool laakiin sheekhu muxuu sheegayaa ama xaakim maxamed ibnu cabdillahi ibn albayic axaadiis kitaab weyn kitaab weyn oo dee maanta madbuuca oo waxa weeyaan adigu dabacaad adigu madbuuca dabacaad damco oo dee yar markaa taxaqiiqsan oo tarqiimsanna ay jiraan iyo dee kuwiisii horeba kitaabkaas wuxuu kuba sheegayey axaadiistii marka la eego bukhaari iyo muslim raggan ay labadooda kitaab wax kaga wariyeen ay wariyeenun se bukhaari iyo muslim aanay kaba warin shardigaas taas ah oo macnaha bukhaari iyo muslim rijaashii ay wax ka warinayeen iyadoo shuruudii kalena la ilaalinaye dee iyo kayfiyadii waxay ugaba wariyeen raggaas axaadiis ay wariyeen laakiin bukhaari iyo muslim ay kaba tegeen taas buu ku sheegaya oo imanka bukhaari iyo muslim kasoo qad rijaashoodan nin kastaba xadiidkiisii may soo dhamayn raggan sanadkan hadday axaadiis kaba wariya waxaa dhici karta axaadiista sanadkaa naftiisa laguba warinayo ka tegeen lixaali duul ay ugaba tegeen ayaa jiray haddaba axaadiistii caynkaas ahayd buu isagu yidhi waan sheegayaa musadrag basaasaa macnihiisu yahay taa markaa wuxuu kaba cabirayaa imaka ama saxiixun calaa xadiidun saxiixun calaa shardi shaykheyn buu yidhaha ama wuxuu odhanaya xadiiثu صaxiixu calى shardi الbukhaariyi ama xadiiثu صaxiixu calى shardi muslim oo kolkol dee axaadiis ragga qaarkood aanay cid waxba kaba warin buu cibaaradani kaba dhacda isaga taas iyada waa mid maxaa kaluu sheegay axaadiiu agtiisa صaxiix ku ah laakiin bukhaari iyo muslim shuruudoodii ama rijaashoodii aan lagaba warinayno taa dambe iyada wuxuu kaba cabiraa waaba xadiiثun صaxiixu اlisnaad buu kaba cabiraa oo ma odhanayo calaa shardi sheekhayn ma odhanayo waa taa dee rag kale oon iyaga raggoodii ah inuu kaba warinayo agtiisana saxiixa ku ah